bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa faadimo yuusuf waxaan ku magac dheerahay salaado waxaan joognaa halka police station wajeerka magaalada wajeer waxaan ka hadlahaynaa arin oo kubsi gabar yaroo ari la jirta loo geystay oy qaf ay garanayso u geystay oo lagu hagaajiyay magaalada la helay khaasatan kuu kaala waxaan rabaa ilaah baa mahad iskale horta ganiinka gabadha yarad allah caafiyo gabadhaas yaraysta waa dhib bantahay si xunaa dhib u gaari allah caafiyo allah caafiyo ada kale waxaan rabaa inaan mahad uceliya askarta la helay jiifka la helay bulshada reer kuu kaala sababtoo ah jiifka kuu kaala iyo bulshada reer kuu kaale inay ninka soo qabteen oo dowladda gacanta u soo geliyaan haddana faylka waxaas yaallaa meesha prosecution waxaan u malaynaynaa insha alla inay cadaalad heli doonto gabadha waxaan u sheegi rabnaa ragga dulmiga hagaajiya gabdhaha yar iska dhaafo walaalayaalow war ilaah idinku dhaarshi gabdhaha yar iska dhaafo naagaha weynaa tuurinoo dayaar faasaq magaalada waa bati culimmadaan rabnaa inay ka hadlaan waxaan rabnaa hadda waxaan fiirinaynaa stationku joogna inaan aragno ninkaasi dadka la socdo sababtoo ah waxaa u batay bulshada waxay hagaajiyaan dembiilaha garab loo noqdaa haddaad dembiilo garab u noqoto waxay ku tusiinaysaa inaad wax qaladka asgalay ay sax tahay oo inaad sii wada asgarab u siinaysaan taas waxay ku tusinaysaa mar kale inay haddana gabdhaha yar oo la kufsanaayo ay bulsho kufsadaan shaqsi as kufsanaya sababtoo haddaad hal nin kufsado hal nin meel lagaskala mara oo meel lala saaro oo sharciga loo soo gudbiyo sharciga wixiiska qabanaya ka qabto caddaymaha loo haya lagu isticmaalo waxaan u malaynayaa cabsiyaa soo gelle laakiin magas lacag la dabafakane askartaa lacag dabafakane odayaashaa lacag dabafakane qoyska gabadhaa lacag dabafakane waana sibxumo gabadha yar hadda stationkaa loo soo wadaa waa sii dhiig furtee astaalkaa lagu celi war ilaahay ka cabso taariq wan taariq kow arrinta dhacdo maan taariq lix tahay dhibkaasoo ta gaara gabadha waa tu aan loo kaban karin waa tu ay heed dambe hadhowtay dhib weyn geenaay waa tu dambe oo hadhowtay ay weligeed intay nooshahay maskaxdeeda ka baxayni annagan waxaan insha allah bulshada raydka haddaan ahan waa la taaganahay garabaan u nahay wixii hiilii hoo waa nagala diyaara nuli aan ula nahay meeshay nagu qaadataba waa la tastaageynaa biidnillaahi kariim marka waxaan rabaa inaa loo sheego bulshada ay ogaadaan ciddaa tahay haw qoyskaa mise lacag badan ka dhala hays cidda lacag badan ka dhala mise ciddo laga tiri badan yahay ka dhalo mise cid tiri badan ka dhalo dembile waa dembile waxaan rabaa dembile farta on iskula qabanno waxaan ku kalsoonahay maxkamadda wajeer coot one iyo coot two waa ku kalsoonahay dhibka waxaa naga haystaa hadayba booliisba soo gudbis booliis inay soo gudbin bulshada hadday keento horta waxaa tilaabo tilaabo waay gabadha la soo kufsaday waa inay booliista bulshada ay keenaan dhibka ay dhibka soo sheegaan dhibkan yaa matalaay bulshada yaa matalaay jiifaa matalaay taas waay u mahadcelinayn jiifka kukaala maxaa ku xiga bulshada markay soo gudbin stationka la keenaa stationka waxaa la rabaa inay cadeymaha ka qorto waxaa jirtaa waayahanayt stationyal barkood oo statementigi si qalad u qoray waana lacag maasheed waxay noqotay lacag gorgortan ay noqon lacagaa lagu cunaa laakiin waa maasihin la helay waxaan u sheegnay askarta waa keentay haddana askarta maxaa laga rabaa hadda faylku anagoo hubsanay prosecution as yaallaa prosecution waa dadayaar faylka systemka daawa la geli mar waa laazim kootiina loo gudbinaa kootiinigana koot one iyo koot two waa ku kalsoon shaki kama qabno marka waxaan rabnaa reer wajaar kufsiga isku codkoon ka noqono aan dulmin aan aan dhinacaan la ducunugayro masaakiinta eh la dulminaha la iska ilaaliyo magacaygu waa cabdibilow ibraahim saas maqlaysan gabar yar oo labiyo toban jir ah ayaa la saxriiray oo kuukaa lagu soo saxriiray arrintaasna arrin aan dul qaadan karna ma laha reer wajeer ceeb iyo lamarkaan soo xalbisi dhex fadhiisanayna warnimyo oo ninka gabdhaha labiyo toban jirka ku caakuwaan baalka meelaha lagu doodo maxaa injina gabdhaha labiyo toban jirka wajeer meelaa jirta lahaa k street maadeena doonteenada baalka maxaa gabar yar oo labiyo toban jir maxaan ku celina waxaas wax loo qaadan kara ma laha hadda aniga hadda waxayd nagu qasbaysaa inaan gabdhihii raacna si xoolihii oo gabdhihii la daba kaca ama boodhigaad loo yeelo ama askar loo yeelo gabdhihii laaliy warna gabar labiyo toban jir maxaa ka soo dhama ilahin ku dhaari sala calaa nebi midaada kale waxaan gacan siiyan u taagaa reer kuukaala iyo jiifkooda khayr lahayn siiya waa muujiseen bilaadinimada oo ninka waa soo qabateen gacan kudhigli gacanta ku soo dhiteen bulshada kale oo reer wajeerna waxaa leeyahay meesha gabadh lagu xooga saas camal si ay reer kuukaala yeesheen haa la yeesha haa la soo qabta nimanka gataan gabdhaha dulmaayiin waxaa kaloo daran nin baa gabar xoogay dadaa daba socdo soo dadkaasaa soo diri sooma ama reeqan saxaaw ama reeq quraaxaaw nin gabar xooga ninka daba kacasaa soo diri nin gabar xooga qabiil ma laha waa ardaal waa tuug waa qaayin islaamna maaha soo nin gabar xooga ninka daba kaca asaa soo diri waxaa looga tala baxa dawladda kabtageyn ha geysa maxaa yeele sharcisaa la isku xukumaya saaki waddan gaalaan joognaa haddaaba raayaha laga goynin oo soo guushii raaya goon wajeerba la keenin sharciga ha loo dayo maxaa wadaas kitaab la isku maamulaya waxaan saasu leeyahay sharciga islaan la iskuma dhaqaaya constitution twentyna la isku dhaqaaya so maadaama sharci musulan iska jirin oo la isku dhaqaynin sharciga ha loo dayo maxkamadaha la geeyey maxkamadaha meel maryane waa maayo sooma ma rabo inaad seenin raayaha ka soo gooyo nin gabar xoogaba raayaha laga gooyo nabad baa lagu keenay meeshan ninkii daba socda nin gabar xoogana asaa soo diri waan la xoogaa midaan ku jirta samaan nin gabar xoog odayga ka daba socdo asaa soo diri asaana kacsa xoog dhahay asaana gacan ku dhiigle maxaa nin gabar xoog soo biritaada maxoogaay haddaa muslim islaanimo ay jirin meesha intahay sharciga meel maryana